kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaanba kusoo dhawaada barnaamijka tiknolojiyadda ee raadiyo beerulo qodobada haddii ee baqdiro dhegeystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mareykanka iyo shiinaha oo heshiis ka gaaraya tiktok oo muddooyinkii dambe mareykanka muran uu ka taagnaa maxay tahay saameynta uu maskaxda ku leeyahay taleefanada gacanta ee markaasi caaqilka ah waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan tiktok oo lagu haysto dhibaatooyin markaasi in ay dadka ku markaasi kusoo keentay xagga maskaxda oo caafimaad darra ah taasoo laleeyahay tiktok ayaa sababtay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeystayaal kaga bogan doontaan haddii weyba qadaro barnaamijkeena teknolojiyadda ee radio berola barnamijka waxaa idin socodsiin anigoo hadan cabdixmed danka farsamadan waxaa iga caawinaya maxamed yuusuf cabdulaahi oo ku bilaabay mas-uuliyiin mareykan ah iyo kuwa shiineys ah ayaa waxa ay sheegeen in markaasi ay gaareen heshiis horudhac ah oo uu mareykanku kula wareegayo aalada muuqaalada gaagaaban ee tugtog ee uu shiinuhu leeya in uu markaa jiri doono wicitaan dhinaca telefoonka ah oo dhexmari doona madaxweynaha mareykanka donald trump iyo madaxweynaha shiinaha shin jinbin wadahadalla socday bilo oo dhex maray dalalka markaasi hogaaminaya dhaqaalaha caalamka ayaa ku saabsanaa heshiis suuragal ah oo markaasi laga gaaro bartacaanka ah ee tiktok oo ay adeegsadaan boqol iyo toddobaatan milyan oo qof oo mareykan ah arrintan waxa ay kusoo beegantay xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay dunidu markaasi ay ka dhaceen dagaal ganacsiyadeed ballaaran oo gelgeliyay suuqyada caalamiga ah kadib kulanka oo ka dhacay magaalada madrid oo markaasi loo qabtay mas-uuliyiin shiinees ah iyo xogeyaha maaliyadda ee mareykanka ayaa sheegay in uu soo dhammaaday muddadii markaasi bartan tiktok ay markaa carqaladeyneysay dalkanka waxaana uu se uu diiday in uu ka hadlo waxyaabaha gaarka ah ee heshiiskaasi ku saabsan besenti waxa uu sheegay in marka la shaaciyo shuruudaha ganacsiga heshiiskan uu ilaalin doono dhinacyada dhaqanka ee tiktok ee markaasi gorgortanleyda shiinaha ay doonayaan waxay xiiseynayaan in abkan uu sii ahaado meel leh qaabka shiinuhu ay u qaabeen kaas oo ay u maleynayaan inuu yahay mid fudud annaga dan kama lihin buu yiri astaamaha shiinaha waxaan danayneynaa buu yiri amniga qaranka waxaana uu sheegay in markaasi laga wada hadlay arrintaas tana markii la weydiiyey inuu shiinaha shirkadan saami uu ku yeelan doono waxa uu wariyaasha u sheegay ma aanan go-aansan taas laakiin waxay ila tahay aniga waxaan la hadlayaa buu yiri madaxweynaha shiinaha si arrintaasi loo xaqiijiyo waa markii labaad ee sanadkan oo labada dhinac ay sheegeen in ay ku dhow yihiin heshiis tiktok oo heshiiska hore ee maarso ee ugu dambeeyey ma rumuubin heshiis kasta waxaa laga yaabaa in uu u baahdo ogolaasho koongareeska ah kaas oo meel mariya ama meel mariyey sharci sanadku markuu ahaa laba kun afariy labaatan oo u baahan in baaris dheer lagu sameeyo maadaama cabsi laga qabo tiktok in markaa mareykanku ay heli karto dowladda shiinaha xogteeda arrinta walaaca laga qaba ayaa ah suuragalnimada beijin inay basaasto mareykanka ama ay sameeyaan howlgallo saameyn leh iyadoo la marayo abkaasi maamulka madaxweyne trump ayaa si isdaba joog ah u diiday in abkaasi la xiro trump ayaa waxa uu markaa ku ammaanay bartan bulsho ee uu shiinuhu leeyahay inay ka caawiso inuu ku guuleysto dib u doorashadiisa sanadkii lasoo dhaafay bartiisa gaarka ah waxaa ku xiran shan iyo toban milyan oo qof aqalka cad ayaana bishii hore bilaabay akoon rasmi ah oo tiktok heshiiska ayaa sidoo kale la gaaray shirkadaha qaar ayaana markaasi oo dhallinyarada waxa ay doonayaan buu yiri in ay markaasi la farxi doonaan madaxweyne shin oo markaasi la hadli doono xiriirka uu weli yahay mid xoogan sida uu sheegay madaxweynaha mareykanka donald trump waxa uu sidoo kale sheegay in shiinuhu ay isku dayaan in trump uu markaa kusoo dhaweeyaan beijin shirmadaxeed halkaasi ka dhacaya basinton waxa uu sheegay in kaloo loo badinayo in marxaladu ama wada xaaladaha kulanka xiga markaasi inta lagu jiro wicitaanka la dhammeyn doono halka uu ka dhacayo tictok ayaa muddaba ahayd meel muran ka dhex jira mareykanka iyo shiina iyadoo mareykanka ay ku doodayaan in abkan tictok uu yahay mid ay maamusho dowladda shiinaha kaasoo lagu basaasayo xogta macaamiisha amerikaanka ah ee ku sugan qaaradda amerika balse shiinaha iyo shirkadda baydansiba aad ayay arrintaasi kaga hor yimaadeen iyagoona markaasi sheegashooyinkaasi ku sheegay kuwa aan sal iyo raad lahayn barnaamijka teknolojiyadda ayaa degeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka teknolojiyadda ayaad degeysanaysaan in ka badan kudhawaad ko iyo toban gobol oo mareykan ah ayaa dacweeyey shirkadda tictok iyagoo uu ku wadeeyey baaritaan in bartan ay gacan ka geysatay sare u kaca dhibaatooyinka caafimaad dhinaca maskaxda ee dhalinyarada koox qareeno ah oo ka kooban afar iyo tobankana kala yimid meelo kala duwan oo mareykanka ah ayaa ku andacoonaya in shirkaddan ay isticmaasho astaamo markaasi la qabatimay si caruurta ay ugu dhiiradaan u saaraan aaladan iyo in si ula kac ah ay shacabka u maran habaabyaan iyagoo eegaya isticmaalka muddada dheer shirkadda tictok ayaa dacwadan ku tilmaantay mid niyad jab leh waxa ayna sheegtay in ay rumaysan tahay in qaar badan oo ka mid ah sheegashooyinkan ay yihiin kuwa aan sax ahayn oo marin habaabin ah madashan ayaa horey waxa ay ula dagaalantay sharci ay koongareeska ansixiyeen bishii abriilkaas oo mamnuucayey ama abkan ka mamnuucayay waddanka mareykanka tictok waxa ay og tahay in isticmaalka qasabka ah ee aaladan iyo waxyeelada kale ee markaasi madasheeda ay dhibaato ku tahay caafimaadka maskaxda malaayiinta daayarta ah iyo sidoo kale caruurta mareykanka ayaa lagu yiri dacwad loo gudbiyey new york xeer ilaaliyaha guud ee new york waxaa markaasi ay sheegtay in gudaha mareykanka ay jiraan da-yar badan oo u dhintay ama u dhaawacmay saameyn ka timid tictok sidoo kalena ay jiraan caqabado badan oo ay ka mid yihiin walaac niyijab murugooyin badan oo la diristay dhalinyarada kuwaas oo ka dhashay sifooyinka la qabatimay ee tictok dacwadda lagu soo oogay aaladan ayaa waxaa lagu xusay dhacdo wiil shan iyo toban jir ah oo ku dhintay magaalada maanta oo ah tan ugu dadka badan shanta xaafadood ee new york wiilkii ayaa sameynaya muuqaalo xujo ah oo uu bartiisa dhigi rabay si ay markaas hooyadiis sheegtay waxa uuna ku dhintay laamiga ay isticmaalaan tareenada dhulka hoostiisa mara dhimashihiisa waxaa teleefoonka wiilka laga helay xujooyin la mid ah midka uu iska duubay xilligii uu markaa dhintay aaladda tictok waxa ay sheegtay in barnaamijyadeeda uu markaasi badbaado u yahay dhalinyarada balse taa waxaa ka hor yimid mrs james oo markaasi ah qareenada dacwada soo gudbiyey dacwadda aaladan lagu soo oogay ayaa si gaar ah u muujineysa in bartan ay dhibaato ku tahay hurdada iyo deganaanshaha maskaxda iyadoona muuqaalada lagu soo gudbiyo bartan ay marin habaabin uun yihiin islamarkaana dhalinta ay ka dhaadhiciyaan waxyaabo khiyaali ah taas oo dhibaato badan ay kala kulmaan barnaamijka teknolojiyadda ayaad degeysanaysaan haatanna mid ka mid a kalimaha sugaanta ayaan ku nasanayna
marban jidhiidhicooda jidhku idubaaca inta jow idhaadan dibu jeya laabta wixyaa jibsoo maray jeexayaan ka dhaay ambajaha wariiri marban jidhiidhicooda jidhku idubaaca intan jow idhaadan dib u jebiya laabtaa jidkan maraan jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maraan jeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsada jidkan maraan jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maraan jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada intu jiray haliistii halijeleelkaygina miya jahaada laydhigii intu jiray haliistii halijeleelkaygina miya jahaada laydhigii qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye isoo ka jiirta ilaa kore jarka dacal ka igaalule asu jeesanigu yidhi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye isoo ka jiirta ilaa kore al ka igaalule asu jeesanigu yidhi جمع القروح وناقي جوهري اللولاي يد شهور دي مربن هذا الكتوتا أنو جيت مايا انت آجن تيرسادو أورتشاقا كسيا جمال قروح ناقي جوهري يلولاي يد شهور دي مربن هذا الكتوتا أنو جيت مايال انت آيرتادو أورتشاقا كسيا jidkan maraan jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maraan jeedaaliyaalo anu jilcan yar jiibsada jidkan maraan jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada anu jilcan yar jiibsada jeexaygi midigi jibakaya taahina miya jahaada laydhigi jeexaygi midigi jibakaya taahina miya jahaada laydhigi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye soirta ilaa kore jarka dacal ka igaalule asu jeesanigu yidhi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye soka jiirta ilaa kore jarka dacal ka igaalule asu jeesanigu yidhi asu jeesanigu yidhi asu jeesanigu yidhi asu jeesanigu waa hagaag dhegeystayaal halkaas aynu ka gudubna heeskaas oo ku luqeynaya fanaanka muuse ismaaciil qalinle barnaamijka teknolojiyadda ayay dhextaal u ahayd dad badan oo markaasi kamid ah bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa waqti badan ku qaata teleefanada gacanta natiijo ahaan qaarkood ayaa dareema in taasi ay saameyn xoog leh ku yeelatay maskaxdooda waxaa jira dad badan oo taleefanada damiya si ay uga fogaadaan saameyntaasi laakiin ka taqalusida taleefanka sidaa uma fududa sanadahan dambe dhinaca kale waxaa jira waxyaabo asaasi ah oo marar badan aan looga maarmin adeegsiga telefoonka haddii ay noqoto xiriirka qoyska casuumaadaha asxaabta bixinta kirada guriga iyo xitaa adeegsiga leyrka qabatinka taleefanada casriga ah oo mararka qaarkood loo yaqaano nobafabia cabsida laga qabo taleefonka la-aantiis ayaa waxaa badanaa keena dhibaatooyin isticmaalka xaddhaafka ah ka dhasha ee internetka ama joogteynta adeegsiga internetka hadba inta jeer ee aad ku bixiso daawashada shaashadaada waxaa yaraada waqtiga aad qof markaasi ahaan la wadaagto bulshada tan waxa ay sii adkeynaysaa in la xoojiyo xiriirka bulshada kaas oo muhiim u ah caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka bulshada guud ahaan daraasaad la sameeyey ayaa waxa ay daha ka rogtay in dadka waaweyn ee mareykanka jooga ay eegaan taleefanadooda wax ka badan saddex boqol iyo konton jeer maalintii taasoo micnaheedu yahay in taleefonka uu kor usoo qaado afartii daqiiqaba mar islamarkaana ay celis ahaan qaataan ilaa saddex saacadood maalintii taleefanadu xaqiiqda ah in baraha bulshadu ay yihiin laf dhabarta ku dhegnaanta taleefonka ayaa sidoo kale shaki ay geliyeen cilmibaarayaashu cilmibaarayaashu waxa ay soo jeediyeen in rabitaanka in si joogto ah loo eego taleefonka ay saameyn xun ku yeelatay bulshada tusaalaha ugu xun dhammaan arrinta laga bixiyey ayaana lagu sheegay in isticmaalka taleefonka xiliyada aada baabuurka wadid ay tahay sidoo kale isticmaalka taleefanka casriga ah ama tabletka waqtiga jiefka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay farageliso hurdada qofka si markaasi taasoo dhibaato ku ah khubarada hurdada qaarkood ayaa ka digaya nooca iftiinka kasoo baxaya shaashada taleefonka inuu qalqal gelin karo wareega hurdada oo xitaa kadib markaa damiso aaladaasi daraasad ayaaay sameeyeen dhakhaatiirta dhimirka ee king college waxaa lagu shaaciyey in kudhawaad rubuc ka mid ah dhallinyaradu ay taleefanada casriga ah markaasi ugu jiraan booska balwadda daraasaddu waxa ay ka digtay in balwadaha noocaas oo kale ah ay cawaaqib xun ku leeyihiin caafimaadka maskaxda cilmibaarista ayaa lagu daawacay wargeeska layidhaahdo b m c kaas oo markaa lagu lafoguray koob iyo afartan cilmibaaris oo ay ku lug lahaayeen afartan iyo labo qof oo waa afartan iyo labo kun oo qof oo dhallinyaro markaasi baaritaan lagu sameeyey dabeecadaha balwadda noocan oo kalea waxaa lala xiriirin karaa dhibaatooyin kale ayay tiri cilmibaaristu sida walbahaarka niirjabka hurda la-aanta iyo hoosu dhaca dhinaca waxbarashada taleefanada casriga ah waa in lasii markaasi ayna in lasii oolin waxaana loo baahan doonaa in la fahmo dhibaatada isticmaalka taleefanada casriga ah ayay tiri mid ka mid ah qorayaasha warbixintan oo layihaahdo nicola kalk oo ka tirsan macadka cilmi nafsiga iyo sayniska maskaxda ee king college uma baahnid inaad si buuxda u jirto taleefankaaga si aad u wanaajiso caafimaadkaada maskaxda muhiimaddu waa inaad ka dig doonaataa sida aad u isticmaasho taleefankaaga iyo aaladaha kale in aad mudnaanta siiso howlaha kale ee isdhexgalka qof ahaaneed markasta oo ay suuragal tahay waxa ugu horeeya ee dadka waaweyn ama caruurta ay sameeyaan ama sameyn karaan waa in ay abuuraan wacyigelin markaasi ku xeeran dad badan ayaana qaba inta jeer ee ay ku bixinayaan adeegsiga shaashadda inay tahay markaasi dhibaatada sii kordhaysa barnaamijkii teknolojiyadda ee radio beerula dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabinaya haddii way baqadurintaan barnaamijka mid lamida mar kale isku maqli doono sidaas iyo nabadgelyo